munaasabadda furitaanka oo ku qabsoontay garoonka diyaaradaha ee cigaal ee magaalada hargeysa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinka socday dowladda xisbiyada iyo shirkadda eer arabiya ee maanta bilowda duulimaadyada waxaana halkaasi kasoo degtay diyaarad nooceedu ahaa airbus oo ay shirkadani leedahay wakiilka shirkaddan ee somalilan cabdisalaan xaaji axmed oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahiyey duulimaadyada ay bilowday shirkaddu maanta farxad weyn bay noo tahay inaan tiimkayaga alcarabiya keenno ay noo soo dhowaadaan oo insha allah ka bilaabi doona duulimaad laba cisho wiigiis xaggan insha allah hargeysa managementka jooga iyo maamulkaba aad iyo aad baan u salaamayaa dowladduna aad bay noo soo dhoweysay wasiirka iyo dadkii nala shaqaynayey markaa waa sharaf weyn somalilan inay xidhiid duulimaad yallayn doolanto dadka u dhoweyn doonto sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha shirkadda oo tilmaamay in duulimaadyadani tusaale u yihiin muhiimadda howlaha ay ka bilaabayaan dalka hargeysa iminka waxaanu ku darnay khariirada iyada caalamiga ee jihooyinka soo kordhaya ee shabakadayada ku xidhan tahay waxaanu aaminsannahay in annagoo helayna taageeradiina inaanu si aada u kordhino shaqadayada dalkan aadka u quruxda badan gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee udinjineer fasac waraabe iyo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye axmed cabdidheere oo iyana halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in duulimaadada iyo naatinka shirkadani ay qayb ka noqon doonto dadaalada shaqa abuurka ee da'yarta waxaana xusanay inay kusoo dhoweynayaan dalka wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada farxaan aadan haygoosna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la joojiyo dacayado uu sheegay in looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo horumarka waa sida uu hadalka u yidhiye iyo maalgashiga waxaanu sheegay in dadaalada la xidhiidha ay maantanka shirkaddan ay muddo socdeen ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka somalilan ahna kusimaha madaxweyneha cabdiraxmaan cabdilaahi saylici oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa alcarabiya oo nagu soo runtii kusoo biirtay diyaaradii hore ee madaarkan cigaal salaasha airbos isticmaalayey ama somalilan ka ganacsanayey waxaan leeyahay runtii waa guul aynu wada leenahay waa guul cid kasta oo somalilan laga soo bilaabo maalinta ay boolis ku taagtay ilaa maanta inta nool iyo intii dhimataba runtii guul ay wada lahaayeen weeyaan waa waa mid ku timiday isku tashigeenna aynu ku gunudnay inayn dal kale nabad munaasabadaasi kadib ayaa waxaa sidoo kale la furay xafiiska guud ee ay shirkadani ku yeelanayso bartamaha magaalada hargeysa diyaaraddan eer arabiya ayaa noqonaysa diyaaraddii saddexaad ee laga leeyahay dalka dibaddiisa ee dulimaadyo ka bilowday somalilan iyadoo noqonaysa shirkadii labaad ee diyaaradaha ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ee dalka timaada waxaanu hore dalka uga shaqaynayay shirkadaha fly dubai iyo ethiopian airline oo joogta u yimaada waxaa xusid mudan inay jiraan diyaarado ay leeyihiin ganacsato maxalli ah oo iyaguna doorkooda ku lahaa kuna leh isu socodka somalilan iyo dunida inteeda kale barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa